أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad toddobiyo tobanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo oo diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa xasuul ka geystay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi isku horimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa weeraro khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada baay ayaa diyo u kala xukuntay laba jufo oo ka wada tirsan beesha geelile oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi askarta dowladda xabashida itoobiya ayaa boob xooggan u geystay gaadiid u rarnaa soomaalida ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya maxkamadda sare ee dowladda sildhibeedda kenya ayaa diiday xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose iyo beesha gaaljecel ayaa soo gebagaboobay iyadoo go-aano laga soo saaray kulankaasi dowladda riddada masar ayaa shaacisay inay ciidamadeeda usoo dirayso dalka soomaaliya xilli dowladaha howlgalka atmis ay diidan yihiin in askarta masar lagu soo biiriyo duulaanka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ayaa si dardarle kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa xasuul ka geystay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi cabdiwaa maxamed bukhaari iyo warbixinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa soo tabinaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee darooniska dowladda itoobiya ay duqeymo bahalnimo ah ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka axmaarada ah ee dalkaasi goobjoogayaal ayaa soo tabinaya in tiro dad ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duqeymahaasi ay geysteen diyaaradaha dowladda saliibiyadda itoobiya ee uu hoggaanka u hayo abiy axmed kaas oo duulaan xooggan kala kulmaya jabhadda faano ee ka dagaalanta gobolka axmaarada duqeymaha abiy axmed uu ka geystay gobolkaas ayaa lagu soo warramayaa in dhimasho iyo dhaawacay ku noqdeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo ay galaafatay inay axmaaro yihiin iyo in gobolkooda ay degan yihiin duqeymahan oo ahaa kuwo xooggan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen ugu yaraan lixdan ruux tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacantay waxaana goobaha sida aadka ah loo duqeeyey ka mid ah magaalada goondar ee gobolka axmaarada dadka la socda xiisadda ka taagan dalka itoobiya ayaa sheegaya in labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ee aad u sara kacday duqeymaha diyaaradaha dowladda itoobiya ay geysanayaan waxaana ay xaqiijiyeen in duqeymihii ugu dambeeyey ee ku dhinteen ugu yaraan boqol ruux oo shacab ah ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo dowladda itoobiya ka soo baxay oo ku aadan duqeymaha ay diyaaradaheeda ka fuliyeen gobolka axmaarada balse shaki la-aan khasaaraha duqeymahaasi waxaa mas-uuliyaddeeda iska leh abiy axmed iyo xukuumaddiisa duqeymahan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda itoobiya ay duulaan adag kala kulmayso jabhadda faano ee gobolka axmaarada waxaana maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada haystay guulaha jabhadda faano oo gacanta ku dhigtay jenaraallo saraakiil iyo askar fara badan oo itoobiyaan ah kuwaas oo ay ku qabteen dagaallo ay iyaga la galeen jasaakalllahu khayran walaalka iska horimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari anas alansaariya warbixinta warkan inoo haya iska horimaadkan ayaa u dhexeeyey askar ka kala tirsan maleeshiyaadka loogu yeero b s f ee hoostaga dowladda maraykanka iyo kuwa kale ee b m b f ta loo yaqaano ee taabacsan maamulka uu madaxda ka yahay siciid deni ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada boosaaso iska horimaadkan ayaa si gaara u dhexmaray maleeshiyaadka b s f ta ee kacdoonka ku ah maamulka dani iyo maleeshiyaadka kale ee imaaraadku qalabiyey ee dani ka amar qaata israsaaseyntan ayaa ka dhacday meel u dhow guriga agaasimaha maleeshiyaadka b m b f ta waxaana lasoo warinayaa in dagaalkan uu dhex maray ilaalada sarkaalka iyo askari ka tirsan maleeshiyaadka b s f-ta ilawareedyo ayaa sheegaya in uu ku dhaawacmo mid ka mid ah maleeshiyaadka loo yaqaano b s f-ta iyadoo dhaawiciisana loo qaaday magaalada garoowe iska horimaadkan ka dhacay magaalada boosaaso ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii dambe ay magaaladaasi ka taagnaayeen xiisado colaadeed oo u dhexeeya labadan maleeshiyo kuwaasoo qarka u saaran in ay ku dagaalamaan xaafadaha magaaladaasi aad buu u mahadsan yahay anis faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa weeraro khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir maxamed ayaa ka waramaya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaalo culus oo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta burundi iyo murtadiinta ku dhex maray deegaanka yaaqle ee hoostaga duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe dagaaladan oo saddex jeer lagu jebiyey cadowga allah ayaa waxaa jira khasaaro bakhtiya dhaawac ah oo kufaarta burundi iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi ku bakhtisay saddex askari oo kufaarta burundi ah waxaana ku dhaawacmay saddex kale oo isla gaalada burundiiska ah sidoo kale waxaa dagaaladaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah saddex kalena waa lagu dhaawacay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada awdhiigle oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid waxaana dagaaladaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe bakool iyo shabeellada hoose waxay imaanayaan xilli maalmihii lasoo dhaafay uu sii kordhayey dhiigbaxa xooggan ee ku socda cadowga allah ee dullaanka shareecladirarka kusoo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadkii islaamiga mahadsanid yaasir wilaayada baay ayaa diyo u kala xukuntay laba jufo oo ka wada tirsan beesha geelidle oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya maxkamadaha wilaayaadka islaamiga waxay fuliyaan axkaamta shareecada waxay dadka ku xukumaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam taasi waxay keentay in dadka muslimiinta ay ku noolaadaan amni iyo kala dambeyn iyadoo halkaas ka duuleysa ayay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay boqol neef oo diyo ah u kala xukuntay laba jufo oo ka wada tirsan beesha garadle kuwaasoo muddo hadda laga joogo bilooyin dil isugu geystay qeybo ka mida wilaayada dilkan ayaa yimid kadib markii wiil u dhashay jufada abikarow uu si bareera u dilay wiil kale oo isna u dhashay isla jufadan markii dilka uu dhacay ayay ehelada wiilka la dilay usoo xukun tageen maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay waxayna markii hore ku adkaysteen in loo qisaaso wiilkooda ninka dilay maxkamaddana sidaa ayay ku raacday balse inta aan la qisaasin gacanku dhiiglaha ayay jifada mar kale isku laabteen waxayna qaateen kulan iyo wadatashi ku aadan in la baajiyo dilka dadka wax laga dilayna lagu qanciyo inay qaataan mag boqol neef oo geel ah sidaas ayay isku soo raaceen jifada markii dambena maxkamadda ayay dib ugu soo laabteen iyagoo go-aankaa wato maxkamaddana go-aankaas ayay ku raacday waxayna maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay xukuntay boqol neef oo geel ah oo sida sharciga ah afartan uurey ah soddon shan jiro ah iyo soddon afar jiro ah munaasabad ka dhacday deegaanka madiinatul kheyr ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa lagu wareejiyey boqolka neef oo geel ah waxaana munaasabadda goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee baay iyo waxgaradka jufada wax iska dishay nabadoonka jufada abikarow macalin maxamed macalin ibraahim cabdulaahi oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen iyo marxaladihii lasoo maray anoo magaaga ey macalin maxamed macalin ibraahim cabdulaahi anoo magaaga ey may buu ahaa insheegada nabadoon ahaa may buu ahaa gaar ahaan geeladle may buu ahaa lafo may buu kurowla raawna samadoonku ahaa may buu ahaa diida boqolka ananka may buu ahaa inshada mas-uulku ayaa kuusayna ka jari marka gaala boqol hal hadee oo qisaaska furushahayti migii la xukumay bacdashaa diida insurmi allah tabaaraka wa tacaala ayaa niin fududay may boo diidinaha may boo warsheeni bifadli illaahi may boo yala kasheeni marka gaale boqolkii haayena mudidii may boo lambaloodan yaa may boo waliydamka yaa migiyaa laku tuugaya ogolaaday lamaadii biloodna may buu ahaa mal deerna labaatan in saqaala geeka la rooga marka insha allahu taala taasna ilaahay tabaaraka watacaala ilaahay nin fududaya aan ka mahadyaan marka nanka ee waliidamka oo la dili anmaybo manuur anmaybo asaag ibraahim yaala raay qandadilina mayla raay ahayn xasan anmaybo asaag xasan yaala raay kan anmaybo gaala kabareejaan inay mas-uul ku hay kan anmaybo ah inshaagada walaa dilin inay mas-uul ku hay marka insha allahu tacaala aan mayba malaag kole iska hayan samadoon kole iska hayan insha allahu tacaala marka antaas aan bulshadan sheegan marka ilaahay tabaaraka watacaala shareecadii aan mayba haa noolahay magaasidu shari haa noolahay allah asaan ka madan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aabbaha wiilka la dilay isaaq maxamed ibraahim gallad ayaa la wareegay boqol neef oo diyo ah oo geel ah an oo isaaq maxamed ibraahim ahaa ibdow isaaq maxamed ibraahim qisaastis boqol neef geel eh, ayaa la wareegay tan kale mujaahidiinta mahadsanta maxkamad mahadsanta xagaya saddex qofayl iyo siidii mahad aan ka bishaareynaya maxamed ibraahim gallad oo isagana ah awoowaha wiilka la dilay ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay waxaana uu sheegay inay la wareegeen boqol neef oo geel oo diyo ah boqol neef haa oo maxay yihiin boqolka neef geel waay boqolka neef afarton uurey eh soddon afar jar eh soddon shan jar eh geel waay ana oo maxamed ibraahim gallad aha uu eelkii ibdow isaaq maxamed ibraahim oo lankii diray gas aasti boqol neef aan qaadaday yaa la wareegi
maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ayaa dadka ku xukumay shareecada islaamka waxayna taasi keentay in dad badan oo ku nool goobaha cadowga uu gacanta ku hayo ay usoo xukuntagaan wilaayaadka islaamiga si ay ugu kala baxaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam aad buu umahadsan yahay xasaan askaarta dowladda xabashida itoobiya ayaa boob xoogan u geystay gaadiid u rarnaa soomaalida ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed shacabka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira ayaa weli la kulmaya gabadfallan lixaad leh uga imaanaya dowladda xabashida itoobiya wararka ka imaanaya soomaali galbeed ayaa sheegaya in ciidamada xabashida ay xoog kula wareegeen boqolaal gaadiid ah oo ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed milkiilayaasha hantida la dhacay oo warbaahinta kula hadlay magaalada jigjiga ayaa sheegay in ciidamada xabashida ee loo yaqaan jibriga ay dhaceen in ka badan laba boqol oo gaadiid ah saddex reer baan biilaa maaragtay saddex laba agoon yihiin maaragta ayaan biilaa maantana dee wakaasoo dabkuu noo dansaya wiil dhallinyaraan ahay oo toban sano wixii soo ururaya meesha ku waxeeyey antihiisii meesha geliyey dee maxaan qabtaa maanta maxaan sameeyaa ma tuug baan noqdaa ma dadkan xadaa mise waxa weeye waan iskaga tagaa waddanka marka anigu ismaan lahayn adoo muwaadina adoo qurba jooga adoo dhaqaale keenay in jigjiga waddankaagii lagugu dhacayo lagugu yeedhay marnaba qorshaha kuma darsan u dhashay deegaanka muwaadin maaragtay deegaanka ka mid ah marka dhibaatada aan sheeganayna waxaa ka mid ah gawaadhi sharciga oon iibsannay waxa weeye gawaadhidaa waxaa ka mid a iminka gaadhigaan anigu iibsaday waxaan iibsaday gaadhigu isagii oo jibriga ninkii iga horreeyey waxaa la yidhi sida iminka layga haystoo kale layidhi waa sharci darro gaadhigii jibrigu galay jibrigii waa la baadhay xafiis waxaa laga soo diray kuwii baadhaya maxaadisaababa qaaliti ganacsatada hantidooda ay qaateen ciidamada xabashada itoobiya ayaa uga digay qurbajoogta ka soo jeeda soomaali galbeed iyo ganacsatada in aysan hantidooda gelin deegaanka sababay la xiriiray itoobiyaanka oo horar ku ah hantida shacabka soomaaliyeed boqolaal qoys oo ka mid ah dadka ay noloshooda ku tiirsanayd gaadiidkala dhacay ayaa isku soo baxyo ka dhigay magaalada jigjiga waxaana ku baaqayeen in itoobiyaanka laga soo dhaciyo hantidooda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jaamac sheekh aadan maxamed muwaadin baan ahay deegaanka soomaalidan karsanahay jigjigaan deganahay alxamdulilaah waxaanu nahay muwaadiniin dhacan hadda anigu maalgelin baan sameeyey waddankaygan ku soo noqday intaas oo qof intaas oo boqol oo qof oo caalamka debaddiisa jira ayaanu hormuud u ahay oo aan leeyahay kaalay waddankiini maalgashada wuu fiican yahay anigoo intaa dadkaa soo jiidaya oo qurbajoog badan soo geliyey oo dhaqaale badan soo geliyey baa anigii lay dhacay marka dadkii aan anigu u yeedhayay anigii haddii lay dhacay maxay marka odhan karaan waa been baad sheegaysa bay odhan karaan soo maaha sharcigeedii iyo buwaagteedii waa kuwa nin waliba sidaasuu buugu haystaa jibrigaana dhacay laba boqol oo gaadhi ayaa ku xeeraysan oo nooc walba leh laba boqol oo gaadhi u shaqaynaya maalan laba boqol oo qoys u shaqaynaya qoyskii marka laga soo qaado siddeed qof waa kun iyo lix boqol oo qof ayaa dabku ka dansan yahay hadday tacliin tahay hadday caafimaad tahay hadday horumar tahay hadday kiro tahay hadday iskuul tahay hadday bareefa tahay waxaas oo dhan halkaasay ku tirsaneen dowladda xabashada itoobiya ayaa hirgelisay laba ciidan oo shaqadoodu tahay boobka hantida kuwaas oo lagu kala magacaabo finaasa kuwaas oo qaabilsan boobka xoolaha la dhaqdo ee shacabka iyo jibriga oo ah kuwa qaabilsan boobka hantida nowdka sida gaadiidka iyo lacagaha naqdiga ah mahadsanid marwaan maxkamadda sare ee dowladda sildhibyadda kenya ayaa diiday xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen ilyaas cabdulaahi maxkamadda dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa diiday xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddankaas regati kajagua waxay maxkamaddu hakisay go-aankii ay sanatarada aqalka sare ee dowladda saliibiyadda ah ee kenya xilka ugu qaadeen ninkan tallaabadan ayay maxkamaddu sheegtay inay u coskatay qodobo ay soo jeediyeen qaar badan oo ka mid ah qareennadii uu watay madaxweyne ku-xigeenkii xilka laga xayuubiyey kuwaas oo ay sheegtay inay yihiin kuwo masiiri ah waxaa xusid mudan misena tallaabadan ay ku soo aadeysaa xilli madaxweynaha waddanka kenya william ruuto uu saacadihii lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka waddankaas u magacaabay ninkii ahaa wasiirka amniga ee waddankaas kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada hoose iyo beesha gaaljecel ayaa soo gabagaboobay iyadoo go-aano laga soo saaray kulankaasi cabduqani maxamed ee warbixinta warkan inoo haya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo wadatashi ah oo dhexmaray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose iyo hoggaanka dhaqanka beesha gaaljecel ee degta wilaayadaasi kulanka waxaa barbar socday dowro sharci ah oo duruus kala duwan ay ku qaateen odayaasha waxaana kasoo qaybgalay odayaasha beesha ee wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo ugaaska guud ee beesha waxaana intii uu socday lagu gorfeeyey arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin garab istaaga mujaahidiinta la dagaalanka cadowga midnimada beesha iyo diris wanaagga gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray qodobo dhowr ah waxaana ugu horeyn goobta ka akhriyay mid ka mid ah odayaasha waxaa shir wada yeeshay walaayada shabeellada hoose iyo waxgaradka beesha gaaljecel shirkaas oo lagu falanqeeyey arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow beesha waxay caddaynaysaa inay garab iyo gaashaan u tahay mujaahidiinta ayna adkeynayso baycadii hore u gashay labo waxaa la isla qaatay deegaanka beesha inaan lagu dhex arki karin hub sharci daro ah intaasi kadib waxaa goobta kelimad ka jeediyey ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed wuxuuna cod dheer ku sheegay inaysan gorgortan ka geli doonin difaaca diinta islaamka ah iyo garab istaaga mujaahidiinta waxaan mar labaad mar saddexaad caddaynaynaa inaan marnaba haddii aynu beesha gaaljecel raalli aanan ku noqon doonin xukun gaalaad inaan ku dhaqanno ka diin dhigano marnaba waxaan gorgortanka geli doonin ku dhaqanka ilahi kitaabkiisa tabaraka watacaala cid aan kaga martinahayna ma jirto gaaloo dhan waxaan leenahay haddii xarakatu shabaab mujaahidiin xitaa ilaahay ma qadaree bax haddii aynu reer gaal jecel ilahi kitaabkiisa u taagan insha allahu tacaala cid walboo kusoo duushay iyo cid walboo dhagraysan annaga qorigeenna iyo hubkeenna waxaan diyaaro inaan ku difaaca ilahi kitaabkiisa tabaraka watacaala qadiyadaa sida insha allahu tacaala cod dheer iyo cod gaaban waa ku leenahay waxaan sidoo kale ku boorin lahaa mas-uuliyiinta reerka ee ugu horreeyaan nabadoonnada iyo qof walbo qaangaara kullukum raacin wa mas-uulun can racyatih ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan isagoona beesha gaaljecel kula dardaarmay inay ka digtoonaadaan dhagaraha cadowga uu maleegayo dardaarankay koowaad waa ilaahay subxana watacaala cabsidiisa kheer oo dhan idaa lagu gaaraa adduunyada qofku intuu joogo waxaa la rabaa sharci ilaahay subxana watacaala inuu ku dul socdo lugtu meeshuu dhigay inuu iska fiiriyo saasaana kheyr ku gaareenaa waxaad qabanayso sharci ilaahay u bandhig imtihaalu awaamiir illaahi ilahi subana watacaala awaamirtiisa inaan fartoonno oo aan la imaanno oo ilahi subana watacaala aan la kulanno asagoo raalli unaga yahay ayaana laga rabaa intaas waxa weya naftayga iyo naftiina waxaweya aan kula dardaarmi lahaa waxaan kaloo insha alla tacaala akhyaarta iyo si guud beelweynta reer gaajeel aan kula dardaarmi lahaa ummadooda inay ugu digaan dhagaraha cadowga uu maleegaayo cadowga ilaahi subana watacaala tarabus iyo ugu jiraad ummadaani inuu dhibaateeyo wuxuu usoo adeegsanayaa dad iyaga ka dhashay magaca iyo muuqa aan ka wadaagno laakiin motoor kale xambaarsan waxaa suuragal ah carruurtooda inay meelo kala degan yihiin marka insha allahu tacaala dhagarahaas marka cadowga ay dadkaasi mugta ay maleegayaan waxaweyaan ummaddaha loogu digo kulankan ayaa ka mid noqonaya kulamada muhiimka ah ee qabaa'ilka dega wilaayaadka islaamigaha ay la qaataan mujaahidiinta waxaana xusid mudan in kulanka ay goobjoog ahaayeen dhammaan hoggaanka beelweynta gaaljecel ee degta wilaayaadka shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan mahadsanid cabdulqani dowladda riddada masar ayaa shaacisay inay ciidamadeeda usoo dirayso dalka soomaaliya xilli dowladaha howlgalka atamis ay diidan yihiin in askarta masar lagu soo biiriyo duulaanka soomaaliya abusheyb ay warbixinta warkan inoo haya war ka soo baxay nidaamka daaquudka masar ayaa lagu sheegay in xukuumadda alqaahira ay doonayso in soomaaliya ciidamo ay keento sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda masar waxay shaacisay in ciidamadeeda u soo dirayso gudaha dalka soomaaliya kadib codsi uga yimid kooxda riddada soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda masar oo waraysi siiyey warbaahinta masar ayaa xaqiijiyey in dowladdiisa ay qorshaynayso in soomaaliya ay u soo dirto ciidankeeda waxa uu tilmaamay inay ka go'an tahay in kooxda riddada ay ka taageeraan dhanka amniga arrintan waxay ku soo beegmaysaa toddobaadyo un kadib markii masar soomaaliya iyo eritrea ay ku heshiiyeen heshiis saddex geesood ah oo dhanka militariga ah oo ka dhan ah dowladda etoobiya kaasoo ka dhacay magaalada asmara ee caasimadda dalka eritrea sidoo kale arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli xiisadda u dhexaysa masar iyo etoobiya ay kusii xoogaysanayso mandiqadda geeska afrika waddamada gaalada ah ee midowda afrika ee ciidamadu ka joogaan gudaha dalka soomaaliya ayaa si adag kaga soo horjeeda in masaaridu ay u soo diraan ciidankooda gudaha dalka soomaaliya maadaama waddamadaasi garab agaashaan ay u yihiin etoobiya ha yeeshee xilligan hogaamiyaha kooxda riddada xasan murtad ayaa waxa uu socdaal ku marayaa waddamada ay ciidamadu ku joogaan gudaha dalka soomaaliya si uu uga dhaadhiciyo in masaarida ciidamadooda lasoo dhuubo gudaha dalka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya adeegan caafimaad ee iskugu jira baaritaano shaybaar kombuyuutar iyo daawabixin ayaa waxa uu maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga hiiraan uu u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka ceelwarra iyo tuulooyin hoostaga bulshada deegaanka ceelwarre ee adeega caafimaad loo sameeyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u mahad celiyey maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga hiiraan gurmadka uu la soo gaaray maxamuud ibraahin maadey ceelwarra daawaan ka soo doontay oo maxay ahayd tabka caafimaadka ugu imaadnay gaasaa layga helay waana diisii daawadiisa islaamka waxaan ugu dacaynaynaa kor allah ka dhiga gaaladana allaha jibiye islaamkana allaha xoojinaya faa'iise maxamuud ceelwara maasha allah walaalaha mujaahidiinta gacantooda kor allaha ka dhiga cuduro badanaa nagala helay waanala baaraana koob badan maasha allah beetraa lay saara cudur badanaa layga helay maasha allah daawadhinka waa lay siiyey maasha allah walaalahan guul allaha siiya lacag laygama qaadin waa nagula saacidi gaalada allaha jebiye mujaahidiintana guul allaha siiya magaciiga faado macalin xasan ceelwara maasha allah maasha allah walaalaha mujaahidiinta qor allah ka dhiga waa daawaan nala siiye kumeytir waa nala saare maasha allah si wanaagana nooga maasha allah mayo walaalaha mujaahidiinta waa nagu saacideen kor allah ka dhiga gaalada allaha jibiye maryamo macalin xuseen ceelwara maasha allah kumeytiraa lii saare cuduro badanaa liiga helay igfashinaa kamida kiliyaha kamida dhabarka kamida daawooyin badanaa lii siiyey walaalahay mujaahidiinta baar allaha ka dhiga islaamka dhambaar allaha ka dhiga cadowga allaha naga jibiye maya maya maya maya waa nagula saaciiday maasha allah baar allaha ka dhiga islaamka kulli qani allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiye cadowga allaha naga reey walaalahayn kor allaha ka dhiga dhakhaatiirta maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa muddooyinkii dambe socdaal ku marayay degmooyinkii deegaanada wilaayada hiiraan iyadoona adeegyo caafimaad oo lacaglaana u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaankaas mahadsanid casaam wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada dhexe sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo cismaan axmed duubow iyadoo qeybka fulinta xamladii irshaadul umma waxaa kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib lagu qabtay muxaadaro ay kasoo qeyb galeen inta badan bulshada ku nool magaalada jilib halkaas oo ay kelimaad ka jeediyeen qaar ka mid a culimada waxaa sidoo kale halkaasi lagu soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriye iyo sidoo kale waxyaabaha dhacay oo ay soo qabteen ciidanka xisbada gaar ahaan ciidanku xil saaran fulinta xamladii irshaadul umma sheekh cabdiweli ayaana ka mid ah culimadii kelimaadka ka jeediyey fagaaraha kulanka shareecada mawduuca irshaadul umma ilaa sabiili rashaad tanfiidkeedii mar haddaan galabta u fadhinno oo waxyaabihii faraha badnaa ee laga digahaya muxaramaadka ahaa waxay ka tarjumaysaa aladiina in makannaahum fi lard aqaamuu asalaata wa aatow azakaata wa amaruu bilmacruufi wanahuu can ilmunkar oo ilaahay jalla wacalaa haddii tamkiinkaas uu dhaco macruufka ummadda la faro xumahana dadka laga reebo shareecadana waxaa ugu weyn afar shay alawaamiru wannawaahi iyo alxalaalu waalxaaraam waxyaabo leesfaray oo xag eebba nagala amray iyo waxyaabo nagala reebay oo muxaramaad ah ilaahay baan uga mahadinaynaa sabab uga dhigay raggaa xisbada ah waxyaabihii muxaramaadka ee layska reebay meelmarintooda oo waxaa nafta dilahaya muqadaraadkaana layska ilaaliyo owlaadannada inuu ka ceshanno ganacsataduna ay xil iyo mas-uuliyad iska saaraan cardigeedii insha allah aynu u taagannahay galabta ilaahay fadligii walaayada jubbada dhexe taana allaan uga mahadinaynaa tanfiidkii wey iyo meelmarintii qaybta labaad xamladii hore loogu dhawaaqay ee muddo bila socotay waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada waxaana ka mid ah suldaan shuceyb xogayaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe awalan walaal yaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh waxaan isugu nimid makaan mu- lagu soo bandhigayo waxyaabihii mukhadaraadka ahaa waxyaabihii dhacay walaalaha hay-adda xisbida ee alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo ilaahay amtaashiina ha badiyo waa gudateen waa shaqayseen alxamdulilah dhammaan waxaan leenahay ragga barnaamijkaas ku howlan iyo umarada ee xarakatu shabaab walmujaahidiin waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idin barakeeyo alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan gaarnay horumar waxaan gaarnay waxbarasho waxaan helnay alamr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxaan helnay inaan u dhowaano wanaagga iyo khayrka oo aan ka fogaano xumaanta intaasi kadib waxaa bannaanka magaalada jilib lagu gubay waxyaabo fara badan oo ay ka mid ahaayeen waxyaabaha dhacay sida daawooyinka cunnada iyo waxyaabaha maanka dooriya kuwaasoo ciidanka xisbadu ay ka soo qabteen magaalada jilib iyo weliba sidoo kale deegaanada kale iyadoona ugu dambeyn lagu gubay bannaanka degmada jilib dhinaca kale ciidanka u xil saaran fulinta xamladii irshaadul ummah ayaa sidaasi si la mid ah waxa ay howlaha fulinta ka wadaan guud ahaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mahadsanid dhuubu guud ahaana kheyrtan dhegaysanaysaa warkii duurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duurnimo kulanti dambe ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu